Star FM News.
kulan waacan dhegaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah mucaaradka dalka oo ku hanjabay inuu samayn doono dibadbax haddii la ansixiyo hintisharciyeedka maaliyadda madaxweynaha dalka oo dib ugu soo laabtay waddanka wararkii ugu dambeeyey dhankaasi soomaaliya iyo caalamkan waad dhegaysan doontaan intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koroon taariikhdu waxay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha shanaad ee meey ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay toddobiyo tobanka bisha koo iyo tobnaad ee dulqacda ama sadetaal sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga kusoo dhowaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka subaxnimo idinla socodsiinaya siyaasiyiinta isbahaysiga mucaaradka azimia la umoja wan kenya oo ay ka mid yihiin kalonzo musyoka eugin wamalwa iyo jeremia kioni ayaa wacad ku maray inay guud ahaan dalka ka sameyn doonaan dibadbaxyo haddii baarlamaanka uu ansixiyo hintisharciyeedka maaliyadda ee sanadkan waxay hoosta ka xariiqeen in qorshaha dowladdu uu culayso dheeraada ku keeni doono shacabka haddii oo ah aniraada shacabka hadda la daala dhacaya sicir bararka nololeed madaxdan ayaa xili ay ku sugnaayeen deegaanka kamakunji ee ismaamulka nairobi ay carabka ku adkeeyeen inaynan suuragal lahayn in canshuur dheeraad ah la saaro cuntooyinka asaasiga ee uu rootiga ka midka yahay sidoo kale waxay xubnaha baarlamaanka ee ka tirsan isbahaysigan ugu baaqeen inaynan codkooda ku taageerin hindisharciyeedka maaliyadda ee finance bill labada kun iyo afariyo labaatanka Tutauliza waheshimiwa wabunge, safari hii tunataka tuwaishi tuhesabu ni nani ako upande wa mwananchi ndio aanze kuenda nyumbani mapema.
Finance Bill 2024 kwanza itafanya maisha ya Mkenya ikuwe ngumu zaidi. Bei ya mkate itaenda juu, bei ya mafuta itaenda juu. Hiyo tutakubali kweli?
Leo tuko hapa tukiwa kwa wanabiashara mahasla ambao wanaumia, wameongezewa ushuru, kuambia wabunge wa Kenya, you are the last line of defense for these poor Kenyans.
Uh, the only way we can deal with a disaster ni kumwondoa, na jia kumwondoa anaelewa jia moja tu, maandamano.
Kwa hivyo safari hii maandamano tukiitisha, naona watu watatoka Nyeri, watatoka Murang'a, watatoka Meru, watatoka Embu, watatoka Kitui, watatoka Kapsabet, watatoka Kisumu, watatoka kila mahali.
haddii aan codadka siyaasiyiinta mucaaradka halkaas iga gudbo madaxweynaha dalka william ruuto ayaa dib ugu soo laabtay waddanka kadib safar qaatay ilaa afar cisho oo uu ku joogay waddanka maraykanka waxaa garoonka caalamiga ee diyaaradaha j k i a ee maga- ismaamulka nairobi kusoo dhoweeyey madaxa waaxda adeega dadweynaha ee dalka felix gosgey wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran profesor kiduri kindiki xogayaha arrimaha gudaha dor raymond amolo taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka javed come iyo mas-uuliyiin kale william ruut ayaa qoraal uu soo dhigay barta x ee hore loo ama hore loo yaqaanay twitter-ka ku sheegay inuu arrin wanaagsan tahay in dalka uu dib ugu soo laabtay madaxweynaha ayaa intii uu ku maqnaa maraykanka waxaay labada dowladood wada saxiixdeen heshiisyo dhowr ah oo la xiriira maalgashiga kaabayaasha gaadiidka waxbarashada tiknolojiyadda iyo kuwo kale tani ayaa qayb ka ahayd xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee kenya iyo maraykanka ka dhexeeyey lixdankii sane ee ugu dambeeyey wasiirka wasaaradda waxbarashada ee ismaamulka mandheera ayaa daafuray barnaamijka quudinta ardayda dhigta fasalada hoose ee loo yaqaana e c d e cabdikhafaar cumar ibraahim ayaa qodobkan faahfaahinaya wasiirka waxbarashada iyo horumarinta dhaqaalaha bulshada ee dowladda ismaamulka mandheera bashiir ibraahim caliyow ayaa degmada baanisa ee ismaamulka mandheera ka daahfuray raashinka ardayda fasalada e c d e munaasabadii lagu daahfurayey raashinkan ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan wasaaradda waxbarashada ismaamulka wakiilada golaha hoose ku matalo deegaanada baanisa iyo kilwaahiri arday iyo qaar ka mid ah shacabka degmada baanisa wasiirka oo ku sugnaa dugsiga hoose dhexe ee baanisa ayaa sheegay in raashinkan loogu talagalay ardayda fasalada e c d e guud ahaan deegaanada ismaamulka wasiirka tacliinta ayaa hadalkiisa sii raaciyey in raashinkan uu ku filan yahay ardayda fasalada e c d e muddo sannad ah islamarkaana raashinkan uu ku baxay kharash dhan lixdan milyan bashiir ibraahim caliyow wasiirka waxbarashada mandheera ayaa sidoo kale degmada baanisa ka daahfuray dhowr fasalada e c d e ah oo ay ku qalabaysan yihiin agabka waxbarasho ee ardayda yaryar isagoo hadalkiisa sii raaciyey in dowladda ismaamulka mandheera ay guud ahaan deegaanada mandheera ka dhistay lixdan iyo lix fasalada e c d e dhanka kale aadan bishaar oo ka mid ah dadka deegaanka baanisa ayaa soo dhoweeyey raashinkan iyo agabka waxbarasho ee ay soo gaarsiisay dowladda ismaamulka mandheera ciid aadan bishaar maxamed la dhahaa waxaana soo gaaray wuxuu gafanaa soo diray waxaa ka mid ah uujida ilmaha cabbaan geber lagu fadhiisto ilmaha waxay ku bartaan wasiirkiisa isagoo wata maxshuumka saaq daahir ay noo imaadeen si fiican messajigii noo dhiibay gafanahana maanta waxaan helnay ilmihii markii hore gaajuu carari jiray oo magaalada geli jiray waxaan u imaanay uuji loo kariyo boorij ah oo fitimeyn ah oo ilmaha cabbaayeen waxaa kaloo labaadanu helnay gembera chea c e d c iskuulka waxaana la siiyey baanas ahaante laba boqol iyo soddon iyo afar ayaan qaadanay gafanaa uu ku mahadsan yahay wasiirkiisa noo imaaday messajinu soo salaamayna waan u sheegnay dhibkaayna waan u sheegnay waxaan u sheegnay intay ilmahayna badan yihiin afar boqol ay yihiin galaas uu jiro oo nagu yaraaday naloogu daro intii macallimiinta c d c afar boqol iyo toban iyo shan uu noo qoray uu noogu daro marka waxaan soo toobnay maalintii mooye caana free baibid la siini jiraan soo dabnay dowladd waa u ducaynaynaa gafanaa waa mahadsan yahay kansolahana messages waa noo siiyey waxaan rabnaa iskuulkana hadda markii furaayey ilmo yaraa ku jiray hadda markii raashinkan la siiyey ilmihii meeshii saddex boqol ahaayeen hadda afar boqol shan boqol ay marayaan gacantaan ku siinaynaa midii kale aan ku darsanayno deg deg intii galaasahaas naloo dhiso macallimiintana looga daran codsanaynaa cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna haddii aan eega wararkii ugu dambeeyey dhankaasi soomaaliya ra-iisul wasaarihii hore ee dalka soomaaliya cali maxamed geedi ayaa cambaariyey qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee waddanka soomaaliya wuxuu intaasi ku daray inaan la aqbalinin mucaaradnimo wax duminaysa maruu arrimahan ka hadla ayuu yidhi cali maxamed geedi ra-iisul wasaarihii hore ee dalka soomaaliya horta waxaan aaminsanahay mucaaradnimadu waa laba nooc mucaaradnimo wax dhista oo tala bixisa oo dowladda haddii wax ka qalloocan yidhaahda meesha anaa qalloocana toosiya oo hadafku yahay in dowladnimadu shaqayso horena u marto iyo mucaaradnimo la yidhahdo destructive midda hore waxaa la yidhahdaa constructive opposition iyo mid la yidhaahdo destructive opposition ama mucaaradnimo wax dumisa siyaasiyiinta soomaaliyeed waxay u badan yihiin mucaaradnimo wax dumisa mucaaradnimo wax dumisana cid aqbalaysa ma jirto dowladda markaa talada haysa waajibaa saaran ka saaran dalka iyo dadka iyo danta ummadda inay fulisaana laga rabo marka waxaa laga rabaa ciddii mucaaradnimo wax duminaysa ka shaqaynaysana in laga hortago shacabkana la tuso oo ayna khaldin matalan annaga dhallinyarada soomaaliyeed waxaa la yidhaha waa boqolkiiba toddobaatan shan shaqa la-aana haysa baahiyaa jirta waxbay wada barteen waana runtii mar kalean ku celina waa ihaano iyo mas-uuliyad darro inayna shaqa haysan dhallinyaradeennu in ayna ummadeennu u nooleyn sida ummadaha adduunka ayna u raaxaysanayn iyadoon faqrinima jirin ee keli ay u baahan tahay nabadgelyo xasilooni iyo hogaamin saalaxa marka siyaasiyiinta aada soo hadal qaaday waa arkay anigu qoraalladoodana waa akhristay lamana yaabayo dhaqankoodan sidaas ahayo waayahanba waas haynay haddii aad wax sheegaysana waxaa la rabaa kuu qalma inaad sheegto aniga hadda hadalla aan munaasib ugu ahayn haddaan sheego anaa isqiimo jebinaya anigu dalkan ra-isul wasaaraan ka soo noqday saddex sanaan hogaaminayay dhib kasta aan ka soo maro dowladda maanta la jecel yahay ee ummaddan inay u adeegta la rabaahay villa somalia iskuba bedelaysa kursigeeda ninka villa somalia dhigana weli waa ugu celinayaa saaxiibaday siyaasiyiinta soomaalida iyagaan ka mid aha anugu laakiin malaha waa kale aragti duwanah waxyaabaha ummadda niyadda ka jebinaya oo dowladnimada caqabadda ku noqonaya inay iska dayanaan kula dardaarmaya uguna baaqayaa
haddii aan codka ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya halkaasi uga gudbo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dalka qatar ee soomaaliya doctor cabdulaahi bin saalim al nacuimi ayagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka iskaashiga ka dhexeeya labada wadan ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa uga mahad celiyey dowladda qatar taageerada ay siiso soomaaliya gaar ahaan dhinacyada amniga kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta adeegyada asaasiga dhinaca kale danjira cabdulaahi ayaa xusay inay sii wadi doonaan taageerada dhinacyada kala duwan ay mar walba la garab taagan yihiin dowladda iyo shacabka soomaaliyeed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda soomaaliya cali yuusuf cali cali xoosh oo ah guddoomiyaha guddiga qan- qabanqaabada maalmaha xorriyadda iyo midnimada lix iyo labaatanka juun iyo kowda luuliya ayaa maanta shir guddoomiya kulankooda anirahda gelinkii dambe ee shalay shir guddoomay guddigan heerkiisu sarreeya oo loo xilsaaray xuska lixdan iyo afartanaad ee guu- ee sanad guurada maalmaha xorriyadda ee gobollada waqooyi iyo koonfurta soomaaliya ayaa waxay kaga hadleen howlaha diyaargarowga maalmahan taariikhiga iyo qaabka ugu habboon ee loo fulin karo markan haddii aan eega wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo akhbaaraadka caalamka afhayeenka qeybta militariga ururka xamaas ee dalalka falastiin oo loo yaqaana qaasim brigades abu cubeyda ayaa sheegay in dagaalyahanada xamaas ay gacanta ku dhigeen dhowr ka mid a ciidamada qalabka sida israa'iil waxa uu xusay in qaar ka mid a ciidamadan la dilay halka kuwo kalena ay dhaawac yihiin falkan uunan shaacinin tirada rasmiga ee ciidamada israa'iil ee lagu waxyeeleeyey ayaa ka dhacay xerada qaxootiga jabaaliya ee waqooyiga khaza hase haatee militariga israa'iil ayaa beeniyey sheegashada ururka xamaas warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda sta f m waa naga intaa anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin waramayey cidduu warkayga seegay waxay dib uga daalacan karaan barta internetka aynu ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w w star f m c o k e halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyey